xildhibaan maxamuud dhakuul oo ka mid ah baarlamaanka puntland madax ka socotay wasaaradda caafimaadka iyo maamulka degmada boosaaso ayaa si wadajira u dhagax dhigay xarunta hooyada iyo dhallaanka deegaanka yalho munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa dhakhaatiir aqoon-yahano iyo boqolaal bulshada deegaanka oo iyagu si isku tashi ah u dhisanaya xaruntan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland doctor maxamed maxamuud xidig ayaa ballan qaaday in la qalabayn doono runtii waxaa farxad maaragtay inoo ah dhammaanteenba inaan halkan iskugu nimaanno si aan u dhagax dhigno xaruntan caafimaadka asaasiga oo runtii ka mid ahayd mid ka mida baahiyaha ugu waaweyn ee deegaankaanu uu lahaa haatanna aan dhagax dhigiisa u joogno waxaan rabaa inaan fursaddan uga mahadceliyo uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo dadka deegaanka oo dabcan ugu horreeyo xildhibaan dhakuul oo hooshan abaabulkeeda iyo hoggaaminteedaba lahaa iyo guddoomiyaha degmada iyo guud ahaan dadka deegaanka iskutashiga nidaamka iskutashiga haddeer aan ka nimaanay iskuulkii lasoo lasoo lasoo maaragtay furay lasoo xarig jaray oo durba maaragtay maxaa la yidhahdaa shaqaynaya iyo xarunta caafimaadka oo haatan aan maxaa la yidhahdaa u taaganaya xarig jarkeeda wasaarad ahaanna aan ka ballan qaadno in maxaa la yidhahdaa hadduu ilaah yidhahdo xaruntan hadday dhammaato inaan gacan buuxda aan ku qabanno hadday noqoto qalabkeedii hadday noqoto maxaa la yidhahdaa shaqaalaheedii iyo mushaharkeedii iyo dawadeedii iyo xarunta inay xarun shaqaynayso oo dadku u adeegta inay noqoto habradi ah xildhibaan maxamuud xildhibaan maxamuud dhakuul oo ka mid ah baarlamaanka puntland iyo xubnaha kale ee ka qayb galay munaasabadda ayaa bulshada ku bogaadiyey sida isku tashiga ah oo ay xaruntan ku dhisanayaan waxaa jooga gudoomiyihii guddoomiyihii degmada boosaaso xildhibaan maxamuud dhakuul agaasimihii guud caafimaadka dhammaantiin waa mahadsantihiin isuduwihii dhammaan martifada kale namadoonada aad baad salaamantihiin soo dhowaada joognaa dhagaxdhiggii m c h-ka deegaanka yalho oo runtii aanu hadda ka nimid xarika jarkii iskoolka waxaan rajaynaya insha allah siduu agaasimaha guud sheegay sidii iskoolkaas loo dhagax dhigay oo haddana loo xarig jaray muddo gaaban in sidaas si la mida muddo gaaban insha allah aynu isugu imaan doonno innagoo xarigga ka jarayna furihiisana la wareegayna m c h-kan wasaaradda caafimaadka waan uga mahad celinayaa runtii inay ballan qaaday m c h-kan min bilowdaa dhammaad ilaa shaqaalaha ka shaqayn doona waan uga mahad celinaya wasaaradda runtii shaqa adag bay dadka deegaankaba u haysaa runtii deegaanku xaruntan oo qaybta bannaanka ah baahi weyn buu u qabay waxaan aad ugu mahad celinaynaa bulshada isku tashigeeda iyo dadaalkeeda iyo niyad samida in ay wax qabsato ay maaragtay go'aan ku gaadhay annaguna ka wasaaradda caafimaad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno oo xaruntaas maanta la dhagax dhigay oo qareemideeda iyo ka qayb qaadashadeeda haddii ilaahay idmo maadaama tii hore ay halti boos tahay waxaan rajayn doonaa ta dambe inay noqoto mid iyadu ka weyn oo oo looga maarmo halti booska haddii ilaahay yidhaahdo si kastaba deegaanka yalho ayaan lahayn wax xarun caafimaada waxaana xaruntan ay dabooli doontaa baahiyaha caafimaad ee deegaanka